halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com
ciid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa fiidnimo isniina bisha sebteembarna waa labiyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
Dans une corne de l'Afrique de plus en plus sujette aux effets déstabilisateurs degmadan geeska afrika oo inta badan u nugul waxyaabaha khalkhaliya ammaankeeda jamhuuriyadda jabuuti waxay noqotay caasimadda degmadan ee la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeeda
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo munaasabadda ciidda ka hadlayey arrimo dhowr ah warbixin ayaan idinka haynaa haddii insha allah wali rajeeyana doorasho dadban oo gobollada nadiranoo i maamul goboleeda lankadowlada dhumaada markay dhawaanadiisa dooratan iyo seedo doonaan caasimadda madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo la hadlay shacab ku sugan magaalada baydhabo salaadii ciidul adxa kadib warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale aad dhegaysan doontaan idaacadda iyada fiidnimo waxaa ka mid ah sida looga ciiday gobollo badan oo soomaaliya ah iyo barnaamij aan ugu talagallay munaasabadda ciidda oo madadaalo ah marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
saacado ka hor inta aanay dhaqangelin xabad joojin ay dhexdhexaadinayeen maraykanka iyo ruushanka dalka siiriya ayaa diyaaradaha dagaalka ee dowladda siiriya waxay duqeymo ka geysteen magaalada aleebo iyo qeybo kale oo markaasi ku yaala dalkaasi cara xoog leh oo ay hogaamiyaasha mucaaradka qaarkood ka qabaan heshiiskaasi oo ay sheegeen in uu yahay mid uun xoojinaya taliska madaxweyne bashaar al asad axaddii shalayna hogaamiyaal badan oo mucaarada ayaa dhaleeceeyay heshiiska xabad joojinta ah wadamada ku yaala gacanka carabta ayaa walaac ka muujiyey qaraar ay meel mariyeen golaha koongareeska maraykanka kaasoo u ogolaanaya qoysaskii ay dadkooda ku dhinteen weeraradii koob iyo tobankii sebtembar ee sannadkii labada kun iyo kowda in ay dacweyn karaan dowladda sacuudiga iyaga oo ku eedeynaya in ay taageero u fidisay argagixiso lixda wadan ee ku bahoobay golaha iskaashiga gacanka oo sacuudigu uu ugu tun weyn yahay ayaa sheegay in go'aankan ka soo baxay golaha sharci dejinta maraykanku uu ka hor imanayo mabaadi'dii aasaaska u ahayd xidhiidhka dalalka gaar ahaan xisaanadda diblomaasiyadeed golaha wakiilada ee dalkan maraykanka ayaa maalintii jimcaha meel mariyey qaraarkan inkasta oo aqalka caddi uu ku hanjabay in uu sharcigaas ku hor istaagi doono codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano vito ciid wanaagsan idil ahaantiinba halkaad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a dadweynaha magaalada baydhabo ayaa saaka meel fagaare ah ku tukaday salaada ciidda madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa isaguna dadweynahaasi salaada ciidda kala qaybgalay warbixin ku saabsan sida baydhabo looga ciiday waxaa inoo soo diray waryaheenna mukhtaar maxamed catoosh
kumanaan dadweynaha magaalada baydhabo ayaa salaada ciidda maanta waxa ay ku dukadeen garoonka kubadda cagta dhaktar ayuub ee magaalada baydhabo waxaana dadka ku dukada garoonka ay wateen labis aada u qurxoon wejiyadooda ayaa laga dareemaya farxad iyagoona isku hambaliyeynayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo shacabka magaalada baydhabo maanta markiisii ugu horeysay salaada ciidda kula dukaday garoonka kubadda cagta dhaktar ayuub ayaa sheegay kooxda al-shabaab inay dhibaato ku hayaan shacabka soomaaliyeed iyo horumarka dalka isagoona ugu baaqay dhallinyarada shabaab ka tirsan inay soo dhiibaan ayweelanaa dhallinyarada la qarday dadkiina gooye dhibaatada iyo qaxarkiiisa ummaddo jidgooyadii rafaadkiisana aytan ummadina gooye la warsan cafiye oon walla kaashida doona caalamka iyo dowladda soomaaliyeed way balleenaha dhibaato weletiraasa wajeerta soomaaliya muddooyin badan allaala faadi hadda wakhtigii dalka diga fadi nabadgenoolada fadi wadanka dibudhis iyo horumbar iyo gabshaqae fadi iyo warbarasho iyo caafimaad iyo walwalba adduunyada lalamid nagala fadiyana rooga marka way balleenaha soomaaliya min adkaysa korta dhibaato kale dadka walay balleenaha dhibaatada wada askuqaba maamo adduunyada dambaha ku galay dhuumada fadow isiin eedansiin kawaldada fadow isiin ummadin dhammaytan fadow haku tago عفيسة لسيفيديا لغايس لغايس المجال الدنيا وقومين مجال shariif xasan sheekh aadan wuxuu kaloo sheegay in dhowaan dalka ay ka dhici doonto doorasho dadban shacabkana waxaa looga baahan yahay buu yidhi inay ka qayb qaataan sugidda amniga si ay u suurtagasho doorashadaasi waqtiyada haddaad dareerto ini doorasho dadban liin dareer soomaaliya weliba martay jaranjarooyin badan laha mari iyagoo dowladoo laha dhisoo banaanka laha ka dhisa laha mari jabuuti dowlad laha ka dhisi kenya laha ka dhisi jabuuti baarlamaad laha ka dhisi marka kalanka damboytin hadda hamara laha ka dhisi haddii insha allah wali rajeeyana doorasho dadban oo gobollada lindiralow i maamul goboleeda laaka dooladow kabaada madix dhawaanadiisa dooratan iyo seedo doonaan caasimadda mataasuu miili guddoomiye barlamaanka madaxweyneeka doorka doonaan marka alxamdulilah horumarkaas doorashada dadban landareero doono wali rajeeyane lankasta oo soomaaliyeed iyo lankasta oo reer koonfur galbeed ee waliba rajeeyane inuusa nabadgeeda ka shaqeeyay sii doorashadaas dadban nabadka ka dhihi lahayti lankastana intii usuunay hornimadiisa iyo suurka doorada fadi si dimuqraadiyadda qaar ka mid a dadka salaada ku dukaday garoonka kubadda cagta dhotor ayuub ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan farxadda maalintan ciidda eed eed aan faraxsanna maanta oo geeka ilaahay suurtigeli iidi barakada lahayti iimaanka lahayti dukan eed aan mahadsante saxaafadan eed aan mahadsanin algayti dadkii reer baydhabo koonfur galbeed dadka ka nooleen kulli dhammaantii oo yaga dhartagay ustaadoy isbartiimada ka tukudahayaan si nabadle farhadle yaa ka tukudahayaan anoo ku bilaabo magaagay xasan aadan leerow geek maybaan iidaysina muslimiin dhammaantay reer baydhabo ee maasha allah dadka eedaan faraxsanyin ummadda eedaan iska faraxsanyin waxaanoo la qiib galay madaxweynaha koonfur galbeed soomaali ee wasiiradii xildhibaanada mas-uuliyiinta dhammaantay waanoo la qiib galay maasha allah eedaan ka faraxsanna maadaama madaxda iyo bulshada iska dhex iidahay xaafadaha magaalada baydhabo inta badan dadku waxay gowracdeen xoolo iyadoo dadka xoolaha qashayna ay gaarsiiyeen hilibka dadka ay ehelada yihiin ama ay dariska yihiin sidoo kale hay-ada ka socday dalka turkiga ayaa in ka badan shan boqoloo neef oo lo ah waxay u gowraceen dadka barakacyaasha ee ku nool xerooyinka magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo sidoo kale magaalada nairobi ee dalka kenya oo ay ku nool yihiin soomaali aad u fara badan iyo dad kaloo muslimiin ah ayaa dadku ay si weyn isugu soo baxeen munaasabada ciidda iyagoo meel fagaaro ah ku dukaday salaadii ciidda warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray waryaheena qadar maxamuud xareed
qaybaha bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa maanta si weyn ugu dabaaldegay munaasabadda ciiduladxa oo maanta si weyn looga dabaaldegayo dunida muslimka fagaarayaasha xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa waxaa isugu yimid kumanaan muslimiina kuwaasoo salaada ciiduladxa si wadajira u wada oogay dareenka dadweynaha muslimiinta ee ku nool magaalada nairobi aad ayuu maanta u sarreeyey goobaha laisugu yimaado iyo waddooyinka magaalada ayaa waxaa ka jira mashquul aad u xooggan carruurta iyo qaybaha dadweynaha ee ku nool xaafadda islii oo ku labisan dharka bilicda qurxoon ee ciidda ayaa la arkayey iyagoo isdhaafsanaya salaamaha hambalyada iyo farxadda ciiduladxa qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii ee maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciiduladxa oo ka warramaya dareenkooda ku aadan munaasabadda ayaa la hadlay laantan afka soomaaliga ee v o a maasha allah magacayga waa cabdishariif ciid wanaagsan oo markii koobaadan islii ku iido caafimaada maraykanka maasha allah aad iyo aad farxadda ay tahay inaan maanta halkan kula iido soomaalida dhammaan walaalahayga muslimiinta eh sharaab to my boys in v t vermont meeqa sanaa maraykan ku maqnayd labiyo toban sano maxaa isbeddeloo islii ku aragtay maasha allah great difference waay markii ugu dambayso long time marka ciid wanaag maasha allah si fiican baa loo iiday waxaan salaama hooyaday khaasatan zambia joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak soomaali meel walbay joogto waa kaa bilahi tawfiiq cid wanaagsan oocaan caam antum bikayr magacaygu waa ibraahim cabdulaahi waxaa halkeedaan ka salaamaya waalidiintayda iyo asxaabtayda dhammaan meel walba ay dunida ka kala joogaan walaahi runtii islii maanta wax si farxad ayaa loogu ciiday mashxalad fiican baa ciyaalka iyo dadweynaha dhan ay ku wada ciideen ummadda ilaahay kuwa oo colaadda haysata nabad ha u dhaliyo waxaan leenahay halkeedan salaantiiraanle u wada diraynaa qulin aama antum bikhayr يوسف عبد الله جري waxaan joogaa islihaay maasha allah nairobi baan ku ciidnay alxamdulilahi farxad iyo waxaan ku ciidnay si aan la heli karin waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan ha cizeeyo diintooda iyo sharaftoodan ilaahay kor ha u qaado khaasatan ummadda soomaaliyeed ilaahay subxaana wa tacaala nabad ha u dhaliyo waxaan salaamayaa dhammaan eheladayda iyo qaraabadayda wanaagsan oo wacan bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdiraxmaan axmed yuusuf waxaan joogaa islii maanta islii baan ku ciiday waxaan salaamayaa dhammaan shacab weynaha reer puntland gaar ahaan reer qaldhood waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid caafimaad qabta dhammaan inta muslimiinta iyo inta soomaaliyeedba waxaan halkan ka salaamayaa oo si kabil- kaliya laaba u salaamaya waalidiintay oo kala jooga magaalada qardho iyo dhammaanba inta faamiligayga garanaysa سعيد عبد الله الحاج فرح waxaan ku- waxaan salaama halkaan ina- anagoo ka faa'iidaysanayo munaasabadda ciidda ciidul adxa waxaan rabaa halkaan inaan ka salaamo dhammaan faamilkeena oo ay ugu horeeyaan hooyaday shamse sheekh daahir Cab- aabay cabdiwaaxid xaaji faarax walaalahay dhammaantood saare cabdiwaaxid Cab- fardoose cabdiwaaxid faa'iise cabdiwaaxid cabdiwaab cabdiwaaxid daahir cabdiwaaxid iqraa
kusoo dhawow v o a ka waran xagee ku ciida maanta iskuul ahaa iskuul magacii waa xamdi cali qurux dhammaan waa wada salaama ummadda dhan hooyada nuurta cabdiraxmaan isaaq waa salaama dhammaan reer muqdishona waa salaama kala ah asli magacaaga adna axmed ciid wanaagsan xagee ku ciida maanta waxaa ku wadaa islaha iskuul islihaaya iskuul haye yaa salaamasa waxaa salaamaya hooyadeyda niise maxamed cumar aa salaamaya iyo aabbeeyga axmed maxamed waxaa ka iiday islaha iskuul haye waxaan salaamayaa aabbeey hooya aabbeey axmed maxamed hooyaday aniiso Mux- maxamed maxamed cumar Aha.
waxaan salaamayaa dadkoo dhan ciid mubaarak ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr waxaan ku ciiday magaalada nairobi caasimada dalka kenya xaafadda islii khaasatan iskoolka isliihaay si nabadgelyo baan ku ciidnay si farxad ah baan ku ciidnay alxamdulilah aad baa fiicannahay magacaygu waa maxamed faarax caag Eh, waxaan salaamayaa dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed meel walbay dunida ka joogaan goobaha ay dadka muslimiinta ee xaafadda isliya ay maanta ku ogeen salaada ciidul adxa ayaa waxaa sidoo kale dadweynaha kala soo qaybgalay madax uu ka mid yahay xildhibaanka laga soo doorto degmada kaamankunji yuusuf xasan cabdi culimowdiin soomaaliyeed iyo xubno kale runtii eh, farxad weyn bay inoo tahay maanta waddanka kenya oo dhan ciidul xad adxa waa loo dabaaldegayaayoo waa maalin fasaxa oo ay dowladdu ku dhawaaqday inay tahay maaliniida waxaanan aad ugu mahadnaqayaa dowladda tillaabadaasi ay qaaday kana codsanayaa leenahayna muslimiinta sanad kastaba ciidul xad- ciidul adxa waa inay noqotaa ciid waddankoo dhan loo dabaaldegayo eh, oo ay noqotaa ciid dowladeed sida ay maanta tahay ambasador maxamed cali ameerika oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii maanta la hadlay dadweynaha muslimiinta ah ee u dabaaldegayay munaasabadda ciidul adxa ciid wanaagsan ciid mubaarak ummadda soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidda ciiddeeda kale allah nagu gaarsiiyo basbash iyo barwaaqo Eh, gaar ahaan soomaalida degan eh, magaalada nairobi xaafadda sli mar kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan Eh, soomaalida degan waddankan waxaan ugu rajaynayaa insha allah tacaala inuu sanadkaas sanadkiisana gaarsiiyo basbash dhinaca kale magaalada kismaayo iyo deegaanada kala duwan ee jubbooyinka ayaa maanta si nabdoon looga dabaaldegay munaasabadda ciidul adxa khadar maxamuud xareed v o a
haddii intaas kaga nimaadno warbixintaas dhinaca ciidda ee ku saabsaneed ama nooga timi magaalada nairobi haatanna dalka jabuuti dalka jabuuti ayaa dadku ay u soo baxeen tukashada salaada ciidda warbixin arrintaas ku saabsan iyo guud ahaan sida dalkaas looga ciiday waxaa inoo soo diray waryaheena ramadaan muuse
dadweynaha reer jabuuti ayaa si wanaagsan u ciiday munaasabadda ciidal odxa iyadoo dadweyne tiro badan ay ka qayb qaateen salaada ciidda madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar gelle ayaa kula tukaday dadweynaha reer jabuuti mid ka mida goobaha bannaanka ee loogu talagalay salaada ciidda kadib madaxweyne ismaaciil cumar gelle ayaa guddoomiyey xafladda lagu maamuuso ciidal odxa ee lagu qabto qasriga madaxtooyada jabuuti iyadoo uu halkaasi ka jeediyey khudbad madaxweynaha jabuuti ayaa ka waramay xaaladda ammaanka aadka u adag ee degmadan geeska afrika Dans une corne de l'Afrique de plus en plus sujette aux effets déstabilisateurs degmadan geeska afrika oo inta badan u nugul waxyaabaha khalkhaliya ammaankeeda jamhuuriyadda jabuuti waxay noqotay caasimada degmadan ee la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeeda dhibaatooyinka wakhtigan horyaala wadamada degmadan ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii adkaanaya sidaasi darteed jamhuuriyadda jabuuti oo ka duulaysa xaaladaasi kacsan ee degmada ayaa door biday inay ku dhaqanto diblomaasiyad ku salaysan u adeegidda horumarka oo ah siyaasad dulucdeedu ay tahay kubcinta arrimaha muhiimka sida nabadda gaashaandhigga iyo nabadgelyada notions essentielles telles que la paix, la défense et la sécurité. En ce jour heureux de la Eid al-Adha, maalintan farxadeed ee ciidal odxa waxaan u hayaa niyad wanaagsan oo naxariisi ay ku dheehan tahay ciidamadeenna nabad ilaalinta ee ka howlgelaya goobo kala duwan gaar ahaan ciidamada hiil ee ka qayb qaadanaya howlaha nabadda iyo nabadgelyada ee soomaaliya l'instauration d'une paix durable en Somalie. Nous allons bientôt renouveler notre dispositif municipal waxaynu dhowaan cusboonaysiin doonnaa mudanayaasheenna golayaasha gobollada iyo degmooyinka iyadoo aan mar kale dib u xaqiijinayo kalsoonida aan ku qabo bisaylka siyaasadeed ee shacbiga reer jabuuti oo u codayn doona doorashada degmooyinka iyo gobollada sidaasna ku soo dhisi doona siyaasad la xidhiidha horumarka magaalooyinka iyo degmooyinka oo ka turjumaysa rabitaanka shacbiga dhinac kale mucaaridka jabuuti ayaa iyaguna ka waramay siday u arkaan hadalka madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed geelle oo ah maayarkii hore jabuuti ahna iminka xogeyaha guud ee dalada mucaaridka jabuuti ee u s n ayaa marka hore ii muujiyey dareenkiisa munaasabadda ciidal odxa waa maalin ciida waxaan jeclaanoo fursaddan ka faa'iidaysanaya inaan dhammaan ummadda reer jabuuti oo dhan meelkaaskay joogaan kuwa dalka iyo dibaddaba ee cidday doonaan ha noqdaan ama mucaarad ha noqdaan ama maxaafad ha noqdaan iyo dhammaan ummadda reer islaamka ee dunida daafeegaba waxaan leeyahay ciid mubaara kullu caam wa antum bikhayr ilaahay ciidda ciiddeeda caafimaad iyo cimri dharar iyo khayr ha nagu gaadhsiiyo maanta madaxweyne ismaaciil cumar geelle munaasabadeenna ciidda ee xafladeenna qasriga madaxtooyada lagu qaban jiray waxa uu ku soo qaatay khudbadiisa arrimaha doorashooyinka la geli doono ee la xidhiidha heerka degmo iyo heerka gobol ee jamhuuriyadda jabuuti doorashooyinkaas waa kuwii aad horey uga soo qayb qaadatay duqa magaala madaxdaad ku soo noqotay maxay ku xusuusinayaan badu malaynaysaa Ee, runtii horta waxaan jeclaa inaan halkan ka sheego horeyna waan u sheegay markaan ahaan jiray maayarkii xoogga laygaga qaaday aan ahaan jiray ee, waa qolfoof weeyaan maamulada gobollada iyo maamulka jabuutiba horey baan u sheegay waa waa qolfoof weeyaan waayo awood ma haystaan ay ummadda ugu adeegaan marka waxaa la rabaa in horta la- wax laga bedelo ee, qaabka ay u shaqaynayaan iyo waxa ay ku shaqaynayaan iyo awoodooda siyaasadeed in wax laga bedelo haddii ay tahay un doorasho iska qabo dad jadiidina ha yimaadiin wax alla waxay soo kordhinaysa ee, dalkeenna maamulada ma jirto waan ognahay in dowladdu ay heshiis la gashay ee, ururadii fruid si loo ballaadhiyo maamul goboleedada ilaa hadda heshiisyadaasi wax alla wax ka hirgalay ma jiro aniga khibrad ahaana anoo ahaa maayirka magaalada jabuuti ahna ilaa hadda ee, ilaa iyo labada kun iyo toddobiyo tobanka waayo awood baa la ii sheegtay oo laygaga qaaday ilaa hadda waxaan caddaynayaa halkan in maamul goboleedkaasi waxaba yaraatee rajaa uu dalka iyo dadka u soo kordhinaya inayna jirin haddiina ay ahayn maaweelo siyaasadeedun laakiin cabdiraxmaan in yar haddaan kaa dhex galo adoo iga raalliya kolkii lagaa qaadayay inagoon taariikhda dib ugu noqonayn si kooban suraad dhexdeedu intay shirtay waa xusbigiinnii ururkiinnii adiga kaamay qaadin
ramadaan runtii waxa weeyaan su-aashaasi ee, adiguna waad fahmaysaa ummadda reer jabuutina way fahmaysaa ciddii hawshaa samaysay ee, na way fahmaysaa marka taas halkaasaan ku dhaafayaa rabadaan muuse v o a jabuuti oo idinle ciid wanaagsan
ciid wanaagsan ayaan inaguna hawada u marinaynaa dhammaan wariyaasheena geeska afrika iyo dhegeystayaashaba halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara oo nugu talagalnay munaasabada ciidda in ay dhegeystayaasheena nugula dabaaldegaan waxaa nala socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo sahre ciidla nuur oo noo soo diyaariyey
alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyay isaga ku abaale ilaahayna siiyey isaga ku abaale
ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ciid wanaagsan dhegaystayaal dhammaan ummadaha islaamka meel kastoo aad joogtaan dunida dacaladeeda v o a ayaa waxay idiin diyaarisay barnaamijyo kala duwan oo aynu ugu talagalay munaasabadda ciidda barkaysan ee ciidul adxa
ciid wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay barnaamijkan waxaa noogu martiya fanaaniin iyo weliba shakhsiyaad aad caan uga ah bulshada soomaaliyeed bal aynu ku hormarno magaalada muqdisho iyo fanaaniinta siciid daa'uud cali masxaf iyo daa'uud xanfar siciid soo bood aniga fanka ma soo gelin ee waan ku dhashay maadaama uu aabbahay fanaan muctarifa yahay fanaan qaali ahaa hooyadayna iyada ay fanka ku jirtay marka waan ku dhashay laakiin markaan iskuolka dhigi jiray fanka aad baan u jeclaa yaraantaydi maalmaha kubadda la ciyaaraya iyo habka heesaha markii loo baahaaday iyo markaas dadka kow la soo kaxayaan ku jiri jiray laakiin waadkii ugu horreeyey markaan qaadayay uu aabbahay dhiibayay waxay ahayd kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii siciid heesihii baynu hore uga soconaynaa bal waxaad noo soo qabataa heesta aad wada qaadaysaan suqra waad ugu bannaan tahay ha waad igu bannaan tahay waa hees isagu heesihii dambe ee cusbaa een qaadnay dadkuna aad ay u wada jecel yihiin ereyada waxaa iska leh abwaan daahir shibane cabdi laxanka waxaa sameeyey ustaad maxamed shariif miisiga maxamed weli ayaa garaacay sarqo cabdullaahi barow iyada ayla qaatay heeska heeska waa igu bannaan tahay runtii waa waa hees aad iyo aad u dhisan dhan walba ama erey ahaan ama lacan ahaan ama music ahaan waa anigabaa bogsiyay barqabeenu kulane boholyuga caashaqo ina wada baleeyaan kagayraas barwaaqiyo bari sharaf fitaalo adiga umudan bile waad igu bannaan tahay
waad igu bannaan tahay dhaxnashii naftaydo dharartan isbadana barya kadib kalgacalkiyo nolol wada bilowna baylahnu kastoo tahay nabiga badbaadsho adigayna baranaya adiga rag baranayayayay baylahnu kastoo tahay rabbiga badbaadsho adiga yar baranaya adiga rag baranayayay aan kalsooni buuxdiyo ballanqaadku siiye bilow maxamed sanadiyo haddaad bila maqnaataba hakaa bixi bugta geliye kalsooni buuxdiyo ballanqaadku siiye bilow maxamed sanadiyo haddaad bila maqnaataba hakaa bixi bugta geliye Yeah.
baan dugsiyaay barqaday duqane qolyooga caashaqo ina wada baneeya degay raas barwaaqiyo baray sharafi taalo adiga u mudan bilays adiga u mudan bilays haddaan baajin kara moog fartuunka barin karo maashaadaan marin lahaa
ugu dambayntii yaad jeclaan lahayd munaasabadda ciida inaa salaamtid waxaan salaamayaa shacabka soomaaliyeed muslimiinta oo idin caalamka meel walba ay ka joogaan fanaaniinta bahda fanka ee aan ka tirsanahay aabbahay iyo qoyskiisa iyo dowladdaasi jabuuti waxaa kaloo si khaas u salaamayaa xaaskayga nasra cumar nuur basarax oo aan jecelahay iyo caruurtayda shanta caruur ee aan dhalay aad baan u jecelahay iyaguna waan salaamayaa walaalahay kheyr daawuud oo iyagu qaar fanaaniin ay ku jiraan sida maxamed daawuud oo kale faadimo daawuud oo kale iyagu fanka ku jira kulligood waan salaamayaa aad iyo aad aa umahadsantahay siciid daauud ka qaybgalka aad lagala qayb gashay barnaamijka ciidda annagana ciid waalag ayaan ku leenahay dhanka kale ayaan daauud xanfar nin la yidhaho isna aad u cod wanaagsan oo dadku imika aad heesihiisa u jecel yihiin baa isna laynka dhinaca kale inoogu jira daauud oo magacaagao dhammaystiran aniga daawud yuusuf axmed baa la yidhaahdaa daawud xankarna waan ku magac dheerahay waa gartay ma jiraan uh, wax heesa ah oo cusub daauud oo aad soo saartay ha way jiraan hadda waas heeso saddex heesood way jiraan oan soo saaray oo oo- oon habeenada kulligay aan soo saaray ayaa jira mid ma naga maqashii kartaa qulbataan jeclaade ka jacaydhuqaagaba maxay ii kadhehdaa kadhehdaa hilma iiga keentaa makalgacalda baan jirin makalsoonida magan ise nafsi kastanabaad soo galay kalkiisii soo galay kalkiisii maxaa jeli ahaanshaga ahaanshagaygu maxaa jeli ahaanshaga igu koobay keligay ayaa la yidhahdaa heestan waxaa jirta hees la yidhahdo mudayadii bureeqa Haye.
isku marmar baa jirta hees la yidhahdo isku marmarka bal wax naga xasuusi saaxiibkay maraykan la jeeda ayaa sameeyey oo wuxuu kusoo gabagabeeyey hee calowyaa malka badan malaayiin ka baxso markuu midarteenu dhaco intuu kaa furo mariya maxa isku kaa maro haddana isku kaa maro markale isku kaa maro oo isku kaa maro isku kaa maro anuunoy isku kaa marmara haye maxaa inanta la yskaga marmaraya waayo mar haddii inanta la meheriyey waa mar hadduu mehersaday dee isku marmaro
dhegaaga quruxsiisayo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo timaha si dhaafay dhabarkaaga heestaa ma dheehaa la yidhaha mise gaaf dheehaa la yidhahdaa dhegaaga quruxsiisayo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo timaha si dhaafay dhabarkaaga dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka gudkaaga iyo timaha si dhaafay dhabarkaaga ismigiiyo anuuskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilmihi ismigiiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilmihi wadakaalay kaalay dheeleeda ku fiirso eedheheedhe dhantadiyo sacabkeena dabablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheere lishaan wadaagtaan eelheede labu fiirso ee jugaaga dhufanaanta dalkaaga dayaa eegu mayanag jaannadiga ku fido dhameys quruxe birasiyo jugaaga dhufanaanta dalkaaga dayaa eegu mayanag jaannadiga ku fido dhameys quruxe dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydabadaydoo dhan bixiyo naftaada hanagtay dibasada ka dhowkuuno ku dhiigan jacaylkaageeligeeli dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydabadaydoo dhan bixiyo naftaada hanagtay basada ka dhowguuna udiigan jacaylkaaga eelihiili warbal kaalay kaalay dheele hede kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahalubooda yaa dhawaaqiyo mushxaradooda codka kugu dheere ilishaad wadaagtaan warbal kaalay kaalay dheele dhekaalay kaalay dheele dhantadiyo sacabkeena dhab hablaha dhuboodaya dhawaaqiyo mushxaradooda codka kugu dheere ilishaad wadaagtaan eelihiili warbal kaalay kaalay dheele dhekaalay kaalay dheele dhantadiyo sacabkeena dhab hablaha dhuboodaya dhawaaqiyo mushxaradooda
waa hagaag intaasi aynu ku soo dhaafno ciid mubaarak ayaan ku leenahay yaa salaamaysaa horta dhammaan waxaan sameeyaa waalidiintay n waxaan salaamayaa walaalahay waxaan salaamayaa n ciyaalkayga n oo saddex oo jooga hadeer boosaaso n waxaan salaamayaa n xaajiyadeydii hore ee joogta hadda hargeysa waxaan salaamayaa dhammaan horta si oo dhan baan salaamaya voice america oo dhan aad baan u salaamayaa saaxiibka saciid daawud oo khadka jirana aad baan u salaamayaa n aad waxaan u salaamayaa kooxda badda cas n gudoomiyaheeda diyaar caaqilka hani deeqsi siman wirineri dhammaan si ay liita nesmo dhammaan farxiyo ayaan salaamaya marka aad iyo aad ayaan u salaamaya saaxiibka angal si fiican ayaan u salaamaya ummadda soomaaliyeed iyo fanaan meel kasta joogaba aad baan u salaamaya fanaan soomaaliyeed ha noolaado cid wanaagsan ayaan leeyahay
waa hagaag intaasi aynu ku soo dhaafno fanaaniinta siciid daa'uud cali masxaf iyo daa'uud xanfar haatanna bal aynu aadno magaalada hargeysa zahre ciilo nuur ayaa telefoonka waxay kula xiriirtay fanaan dhallinyaro ah oo cod macaan waa mukhtaar cumar axmed mukhtaar cantar mukhtaar cumar axmed mukhtaar cantar kusoo dhowow barnaamijka ciidda ee v o a ciid wanaagsan baanu ku leenahay ugu horreyn fanka ayaan aada u taageeraan aadna u jeclahay waqtiyo fara badan aan la soo qaatay عبدالناصر المعلم عيدين musician kale subxaayo ugax fahmo daareyley waqti ay kasoo guureen ethiopia waqtiga allah naxariisnay noolaa big share aan u tegi jiray oo aan maaragtay aan la fahmsan jiray waxaan kira ka dhegeysan jiray waqtigii hore allah naxariistay waxa kamid ah xitaa maxamed yuusuf waan inay leedahay waxa halkan ka bilaabay bay ahayd inaan fanka kasoo bilaabo anigoo jeclaysan jiray inaan heeso Eh, mukhtaaraw eh, goorma kuugu horreysay heesaad leedahay oo aad qaado sanadkii hore ayaan soo saaray heeskigii ugu horeeyay oo markaa aan wakti ku dhow sanad iyo dad aan midhahana haystay waxaa laakiin ka horeysay heeskaas oo aan duuray hees ka horeeyay oo lahaa cabdiraxmaan abeys abuwan leedhaa oo ku nool ingiriiska heeskana waxaa leedhaa faalo laakiin iyadoo kaban ah ayaan hal mar intaan soo saaray aan youtubeka geliyay markaa dadka weli may baranin laakiin heeskan ayaa aada dadka u yaqaanaan oo iswiidan oo aan yaa ereyada heestan sweden hal abuuray abwan daayaroo la idhaahdo xuseen abi saarax oo hargeysa ku nool hadda laakiin joogaa magaalada jirjir waa gartay heestu markaa mukhtaaroo ma aday kugu socotaa mise abwaanka waxaan waxaan umalaynaya horta saaray maanta ina gaadhay waqtigan sheegi lahaao in badan ma kasoo loomanayay inaan su-aasha ka jawaabo heesta aniga igu socdaa adoonkuna anigu iishameeyey marka heesta kooriskiisa dhextaalka ama hooriska ayaa ku faami kartaa adoo jooga sweden suuradaada isoo wataa gaclay sidii noqonaysa inaan sawirka ama aragtiyaadaan internetka iyo waxaan kala soconaya ani wax dhigi karan
sidaa geelha u jira soddon berintuu qaday sidaa sidaa geelha u jira soddon soddon berintuu qaday surmiyo xarad qaba waxaan ahay sidiisu surmiyo xarad qaba waxaan ahay sidiisu sakiyo maantiyo saacdii la joogaba adun baan ku sugayaa ku saadaaliyaa adun baan ku sugayaa ku saadaaliyaa weli sakiyo maantiyo saacdii la joogaba adun baan ku sugayaa ku saadaaliyaa weli adun baan ku sugayaa ku saadaaliyaa weli adu jooga swiden miyay suuradaadiyo sawirkaagu gacaalo isadu noqon naftaydii naftaydii isadu noqon naftaydii
waan gartay markaa sawirkii keliyahaa baa tiri sawirkani ma ma buuxin karo meeshii looga baahnaa qofkii oo dhammaystiran saluug baa yidhaa Waa hagaag ee fanaaniinta aad codkooda ku luuqayso heesahoodii miyaad duubtaa oo sida fanaaniinta kale aad koobi ahaan u qaadaa mise adigunbaa ku luuqeeya hal mar baa jirta inaan hees aan music def ah oo aan music xalaal wax inta leedahay oogu jiro ama ku duubay maxamed saleedaanleyha waxna heeska aadka aan u jecelahay heesaha soomaaliyeed Ee, waxaad iga tidhi xalaal music bal hadda xalaal musica haddaad annaga iyo dhegaystayaasha noo yaro sharaxdid waxa weeyaan waa defun defkii waktigii hore oo kale waa dadka waawe- waayeelka oo kale ama arasida wadaadada oo kale ayaa inta badan laga marka waa heestii oo muusigii demdem lahaa unbaa laga qaadayaa deeta def unbaa la tumayaa deeto qofkiina wuu luuqaynayaa ha ha waa intaas marka muusigii lagu ciyaarayo wixii oo dhan baa meesha ka baxay ajabe ajiibe awayooyaane aqligaad xadaysa sidaa gelaaliyobuun arahodan ku yaallo okanoormaano dusha sare kayno oo banaasuusli lama habslayso ubaxunaatiniyooe kagadhigayaasano yaa salaam allaylahee heestaasi cajabey cajiibey ee muhtaarow hees kalean kaa codsan lahaa mar haddaynu maxamed salaamaan heesiisii soo qaadnay heesta la yidhaahdo sida jaawogeel sida jaawalgeelan si gaaran iyadoo ii leg laakiin waxaa dareenkaa aniga ii leedahay gaarkaa waxa ka awood badan dareenkii aan ku maqli jiro qofkii maxaa saladaa markuu ku wadaran jiro marka ay tahay originalka afarta geeda ay tahay dhameyska mar walba waxaan moodi jiray maxaa saladaa inaan agtiisa fadhiyo heeska qaadayo marka dareenkaas ay aniga inta badan sida jaageelo jilaal abariyo jiliyo araad helay xalli jalaaladkaygii jaarka ku tuuso kajiif kajiifi waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaan iilka jiifsado jaada lay dhigo jaada lay dhigo yaa salaam yaa salaam aleyla way kaa muuqataa waan gartay ee yaad jeclaan lahayd inaad halkan ka salaanto munaasabadda ciidda awgeed halkan aada uga salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kasta midab ku joogaan gaar ahaan maaneejarkeyga maxamuud hayde amaama ku nool wadanka kuri iyo kooxdayda iyo iyaguna hargeysa ku sugan hooyada iyo aabbaha walaaladay oo u jecelahay waalidiintayda dunida jeclay ee ku kala nool annaguna waan ku salaamayna mukhtaar ciid wanaagsan baanu ku leh
يا شعبي يا أهلي يا شعبي يا أهلي
ciid عيد مبارك wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaa nala soo xiriirtay fanaanada deeqa bilan oo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka deeqa bilan yaad salaamaysaa waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan taageerayaasha bankeyga jecel fanaaniinta soomaaliyeed dhammaantood afwaaniinta soomaaliyeed especially afwaan sangob waxaan salaamayaa bahda v o a-ga daanguray adiga ugu horeyso waxaan salaamayaa aabbahay alimire hooyaday noora siyaad gabadheyda nooralcayn iyo jacaylkeyga ciid wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan cabdisalaam hareeri waa mid ka mid ah wariyaasha caanka ah waxaana uu ka mid yahay dadka nagala soo qayb galay barnaamijkan ciidda zahre ciidla nuur masalaha kusoo bod masalaha loo kala hari maayo daandurayo waynu wada saarannahaye cabdisalaan hereri markii aan waraysanayay ibraahino wuxuu ku sugnaa magaalada london balse wuxuu u soo dhoofayay oo u soo socday dhinacan iyo waqooyiga ameerika gaar ahaana magaalada edmonton ee dalka kanada xilligaasi duulimaad ayuu sugayay waxaan cabdisalaan ka waraystay bal safaradiisaa tirada badan inuu inuun la kulmay wadamo kala duwan oo uu ku ciiday balse marka hore aan idhaahda cabdisalaan ciid wanaagsan horta sahraay marka ugu horeysa ciid mubaarak baan adiga ku leeyahay dhegeystayaasha v o e-da meel kastoy joogaan iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastoo ay naga dhegeysanayaan waxaa leeyahay ciid mubaarak su-aashan horta aad weydiisay sahraay ee ah inaan dhul fara badan maray way jirtaa laakiin imika markii su-aasha aad weydiisay baan dib uga fekero show sidan diyaaradaha ayaa noqday oo diyaaraduhu airline walibaaba adduunyada oo dhan ha u gooshta laakiin meel kastoo ay tegayso waa inay wadankeedi marka hore kusoo noqoto waa runta halkii xarunta u ahayd hahe show sidii diyaaradahaas oo kalea noqdo dhowr iidood oo hargeysa igu soo galay iyo mid jabuuti ahayd mooyaane inta kale oo dhan show bayskan kusoo noqdaa london unbaabad ku ciidaaba halkanaan ciidaha u badnaa tan imika waxaan u malaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo in aan ku iidi doono magaalada edmonton ee wadanka canada oo haddii alla ka dhigo aan yaro gaadhayo oo aan shaqo u tegayo marka cabdisalaanow intaana inaan london ka bixin eh, maadaama oo wadanka ingiriiska ama britain aad muddo badan ku ciidayso oo ahaa gurigaaga eh, weli ma aragtay dee wankii marka xilligan oo kale ciidda carafada inta la qalo guryaha hortooda galgalanaya ee bisanka u qabo masuubadda baalan la odhan jiray dee horta kaasi waaba dhugba sahraayo sida wadanka maraykanka oo kale lama ogola in eh, intaad neefka nool soo iibsato ood dhegta soo qabsato inaad gurigaaga ku qabato sida ka dhacda dee wadamada islaamka ama wadankeenii ka dhici jirtay oo kale hahe xitaa dadka masaakiintii ee dee maaragtay hilibka saruuradiisu aadka u haysaa ay garan jireen guriga neefkaa lagu sii wado aada iyo oo aad berito qadada halkay ugu hagaagayeen ay garanayeen aada iyo aad horta taasi ma jirtee haddii laga tegi waayo inta isku xaafada ama ehela ama asxaaba ayuunbaa ismarti qaada laakiin saray iidda qudheedu wadankan britain haddaynu soo qaadnay aada iyo aad bay uga duwan tahay berigii wadankan animi oo kale de wax badan ma joogina imika waa soddon sannadood oo keliya oo anigoo yar baan imi saa uma badnaa ma soddon iidood soddon sannadood baad joogtay imika britain weliba haddaana wax raacina oo dee Laakiin inta- inta raacsan sheegi maayo wallaahi saaray berigaa aanu nimi een, eh, dee inta yada hostelka ku wada jirtoo kale ee dhalinyarada ee meel wada degan uunbaa ciid mubaarak is odhan jirnay Waay.
Ee, wixii idaya iyo eh, heesihii idaynu naqaanay iyo eh, jawiga magaalada inaad ka garatiyo waxaasoo dhammi ma jirin subaxdii cambaaburka la dubayay iyo taa haba sheegin Waay.
waa dee inaad sheeko uun kaga sheekayso taa beri bay sidaas jiri jirtay mooyaane waay laakiin maanta sidaa aada iyo aada iyo aad bay uga duwan tahay Een, waddankan britain maanta eh, diinta islaamku waxa weeye diinta labaad ee een, dadka ugu badan ee ay haystaan ee waddankan britain waay Een, dadka waddanka britain boqolkiiba eh, afar iyo badh eh, dad tiradooda lagu sheegay een, laakiin iminka eh, la odhan karayo intaa waabay ka badan tahay ayaa een, diinta islaamka haysta waxa weeye laba milyan iyo toddoba boqol oo kun dad ka badan sida lagu sheegay tirakoobkii ugu dambeeyey waddanka laga sameeyey eh, labadii kun iyo koob iyo tobankii ayaa muslina Een, masaajidada ku yaalla saharaay ee ku dhooda ciyaar ha moodin waxa weeye eh, kun iyo toddoba boqol iyo konton masaajid waay dab yar shidi maayo marka sidaa loo eego aada iyo aad Een, muslimiintu waxay ugu badan yihiin eh, oo ilaa milyan iyo bar qof ay joogaan magaaladan caasimadda ee london maanta halkii sida aan kuu sheegaya ay berigii hore ka ahayd de waqtiyadii kasii horreeyeyna hadalkeedaba daa maanta een, xaafad kasta soomaalida degan oo ilaa dhowr kun oo qofi meel weyn oo beera bay isugu yimaadaan oo caruurta leexooyinkii loo dhigaa oo cuntadii la keenaa cu- cunto soomaalidii een, oo marka masaajidadii ay qaadi waayeen xitaa beeraha lagu tukadaa meelaha qaarkood uu- ciidda aad iyo aad baa imika loo dareemaa iskuulladu xitaa een, way fasaxaan caruurta oo way la socdaan in ay tahay een, ciiddii islaamka oo loo dabaaldegayo laakiin saray haddaad taayadii ka yaabanayd aan kaaga sheekaynay berigaan waddanka nimi hahee siday ahayd bal waxaad ka warantaa qolada annaga naga sii horreysay baa naga imikaaban kamid maskaxda ku soo haya waxaan lahaa cabdisalaanoo markaad yaabteen ahaa. haya haya markaad yaabteen miyaydaan dadkii idinka horreeyey la yaabin oo idaan odhan, adeer si aad meeshan ugu ciidi jirteen waxaan xusuustaa nin eh, ka mid ahaa ragga soomaalida ee een, dee aad iyo aadka nooga soo horreeyey oo isagu berigaa aanu lama yaabi jirno markuu yidhaaho een, ama ragga kaleba ay yidhaahdaan soddon sannadoodii baan joogay afartan iyo waay oonu isoran jirnay talo hadduu isagu ka tegi garan waayo cid ka kaxaysatana ma waayo ninkaasaa wuxuu igu yidhi een, wuxuu ka soo shaqeeyey meel eh, saliidda laga qodo oo scotland ku taalo dandi la yidhaa deedna lixdii wiigba mar baa laysoo fasixi jiray buu yidhi deedna magaalada glasgow baan imi buu yidhi oo nin yamaniya oo guri aan ka karaystay unbaa igu yidhi buu yidhi ciid mubaarak yaa maxamed oo markaasaa ani buu yidhi ciidee waay markaasuu yidhi wuu soo tilayday toban maalmood ka hor marka yamanigu wuu og yahay inuu ninkani ka shaqeeyo meel jasiirada waay wuxuu yidhi boorsada intaan dhigtay saaray xaggan iyo xagga toona ma eegine meel tigidhada diyaaradaha lagu gooyo maa tugasani buu yidhi igo ma ilaa gebigaba wadankii markaasaan ku yidhi buu saan a- weyd- markaasaan weydiiyo ku dhahda maxaad ku keentayoo wuxuu yidhi waadeer ma meeshaad ogaan weyday iidiyo toban maalmood sii maqan dee joogjoogid ma laha buu yidhi cabdisalaanow innaba aa intaad socotay weliba waxaa tahay dadka aadka u safra oo- ee weli diyaarad dusheed wax ku ciiday markaa is- takbiirtii ciidda intay kaga dhufteen markay dhulka usoo degeenna ciiddiiba dhammaatay
horta kolleyba saaray way jirtaa laakiin een, aniga ilamay kulmin Een, laakiin waxaan aad iyo aad uga helay sida eh, dadka soomaalida dabcigooda maadaama saaray lagu tilmaamo mararka qaarkood inay yihiin dad furfuran oo dadka dhex geli og mararka qaarna lagu tilmaamo dad xidhxidhan inay yihiin hahee iminka eh, waddanka indonesia oo kale dhowr sannadood ka hor baan tago sideed iyo toban baa joogay sideed iyo tobankuba waxay qabeen eh, dumar eh, indonesiaana oo dumar soomaaliyeed meesha markaa lamay joogin weligaa aroos laba qolo oo midna soomaali yihiin qaybna ay tahay waddan kale ma ka qayb gashay Een, aroos kamaan qayb gelin run ahaantii laakiin waxaan ka qayb galay een, oo waad i xusuusisay mucjiso ahayd eh, magaalada warso la yidhaahdee poland caasimadeeda hahee ayaa sahraay waxaa jooga shan iyo labaatan soomaali ah Een, waxaan tegey labadii kun iyo labayo tobankii dabadeedna shan iyo labaatankii soomaalida ahaabaa xaflad noo sameeyey een, oo si aanu meel ugu wada kulanno waay shan iyo labaatan kale ayaa markaa meesha iyaguna joogo haaf soomaaliya iyo dee dumaraday qabeen qaarkood oo oo iyagu boolisha laakiin shan iyo labaatan dee haaf soomaaliya oo hooyo aabayaashoodna soomaali yihiin hooyooyinkoodna boolish yihiin oo da' walba leh oo dhallinyaro leh oo dad waaweyn leh oo caruur ha u badnaadaane hahe dabadeedna guryahoodaan tago horta dee kii af soomaali loodhan jiray daaqadu ka baxay waay oo boolish baa lagu wada hadlayaa marka xafladda conton baanu ahayn dee marka sida guud loo si eego guudnaba soomaaliya haye laakiin marka lana sii sarrifo hahe dee shan iyo labaatan baanu soomaali ku ahayn shan iyo labaatanna dee waxay ahaayeen marka waxaa ahaydeen shan iyo labaatan iyo badh shan iyo labaatan iyo dee saasay noqonaysaa cabdisalaanow eh, waxaan dib inoogu celinayaa labadii kun iyo tobankii eh, adigoo london jooga iyo anigoo hargeysa jooga hadda ka hor barnaamij sidan oo kalea ciidda wakhtigaasi aad v o da la shaqaynaysay barnaamij aad sameynaysay waxaad ii sheegtay hees sahre axmed jaamac qaada inay ka mid tahay heesahaad iidaha u dhigato heestii haatan eh, ma wadataa laa ilaaha ila allah dee taasi horta igamama duugowdo laakiin ee maanta mid kale hahe oo labada fanaanay qaadayaaba ay iidda u haystaan hahe iskadaa dadka dhegayste Hay.
taasaan ku hayaa waayahay dee waa xasan aadan iyo saare axmed yaa kale waan gartay markaa heestuna heestana waa guyaal caashaqiguna igabay wayuhu gayahay qaybta kale waa adiga
waayahay cabdisalaanow ciid wanaagsan baanu ku leenahay dhammaan asxaabta v o a iyo dhegaystayaasha adiga iyo dhegaystayaashana ciid mubaarak baan mar kale leeyahay saara nabadgelyaan kuu rajaynayaa aad iyo aad baad mahadsan
ciid wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo dunida daafaheeda ah kaga sugan tihiin bal haatanna aynu aadno dhinaca iyo magaalada jabuuti waxaa ku sugan wariyahayaga sagal siciid faarax sagal waxay la kulantay mid ka mida muusishanka caanka ah ee hobolladii waaberi sagal ayaan idiinku wareejinaya ciid wanaagsan meel waliba aad joogtaan maanta ciida waxaan la kulmay fanaanka weyn ee soomaaliyeed muusishinka weyn aadka ugu caanka ah saksofonka codka macaan ee maxamed cabdi abakar oo loo yaqaano alto alto ugu horeyn ciid wanaagsan Ee, walaal sagaal siciid faaraxay waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid mubaarak Een, waxaad caan ku tahay oo ah dadku ay u jecel yihiin saksofonka inkastoo haddana heeso badan aad qaado heesaha dadku aad u jecel yihiin bal ugu horeyn waxaad iga warantaa saksofonka iyo adiga xiriirkeeda ka dhexeeya ugu horeyn saksofonka anigu waa instrumentalka la tumo waxaan ugu jeclahay weeye Een, waana waxaan in badan soo tumay aduu ilaa muddo saddex iyo soddon sano alxamdulilah waan aad iyo aad in yar dhowqiisa maad naga maqashin karaysaa haa haa haa haa
Thank you.
een waxaad muddo ka tirsanad kooxdii doonaan jabuuti hadda inta joogto kooxda kaad maarso ayaad ee, ku jirtaa yaad salaamaysaa asxaabtii fanaaniintii kala duwanayd ee soomaaliyada meel walba joogay ee aad la soo shaqaynaysay Eh, wallaahi horta fanaaniin oo dhan baan salaamaya laakiin haddana hase kala ahaadeen eh, waxa weeye Ah, waxaa si gaar aan u salaamayaa abwaankaygii maxamuud cabdilaahi ciise sangub saaxiibkay qaaliga yuusuf muumin subxaanyo cabdilqaadir cumar macalin jubba cabdinuur aadan daljir safiya tusmo en, cabdiraxmaan caws siidii cali wiinkey nagiib axmed xaashi cabdinaasir macali caydiid iyo asxaabtayda maxamed axmed qoomaal ee fanaaniinteenan jabuuti en- en dahaba cali boqore geelo en, kooxda eh, idaacadda jentalonde oo la la yiraahdo ee dhallinyarada aad baan iyagana u salaamayaa kooxda kaad maarsan aad baan u salaamayaa adoo inta fanaana ee i taqaanana aad baan u wada salaamayaa dhammaan tira saalim axmed saalim saalim siciid saalim oo duwejo waan salaamayaa sheekh nool cabdilqaadir waan salaamayaa asxaabteeda dhammaan waan salaamayaa aad baan u salaamayaa ciid wanaagsan baan leehay dhammaan soomaalidoo dhan waxaan leehay ciid wanaagsan ilaahay ciidan ciideeda nabad ha idinku gaarsiiya ilaahay dalkana nabad ha nooga dhigaan leeyahay insha allah guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeennii ciiddo waa naga intaa mar kale intaynu kulmayno waa zahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandurayo oo idin leh ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr
Waa maalin, maalin, maalin, maalin. Waa maalin, maalin, maalin, maalin. War daran mushkilada lagama dhaxlo. Milkaagiyo sharaftiyo aamus hirgalayo.
ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal meel walba oo aad naga dhagaysanaysaan guud ahaana baahinteenii idaacadeed ee caawa waa naga intaa idaacadda waxaa idinla socodsiinay ismaaciil xuseen farjar iyo anigu waa falastiin axmed iimaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno idaacaddeenna lixda iyo barka aroornimo waxaanu idinkaga tegaynaa heestii ciida ciida maryan mursal ciise